dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys isqoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa
kulan wacan saaxiibayaal halkan waa rediyo cadaada waxaa u diyaar garowdaan barnaamijka xulashada waraysiyada miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar mar kale kulanti habboon saaxiibayaal waa habeen sabdi uu sii baxayo axad ayaa soo gelaysa julayna waa toddoba iyo labaatan sanadka laba kun sagaal iyo tobanka waxyaabaha barnaamijka xulashada waraysiyada caawa aad ku maqli doontaan anna aan idinkugu soo gudbi doonaa haddii allaha awoodda la raali ka noqdo waxaa qayb ka noqonaya qaar ka mid a waxgaradka degaha waqooyiga gobolka galgaduud waxa ay sheegeen in haba yaraatee aanay marnaba tegi doonin magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ahna caasimadda galmudug sidoo kale waxaay sheegeen in galmudug markeedii horeba dhismaha uu ka wareeray aan inii soo gudbi doonaa saaxiib yaal waraysi amuurtaasi la xidhiira qodobadan kale waxaa qayb ka noqonaya afhayeenka maamulka gobolka banaadirna waxa uu maanta ka hadlay xilli uu saxaafadda muqdisho kula hadlayey weerarkii ka dhacay dhowaan xarunta dowladda hoose ee xamar waan inii soo gudbi doonaa saaxiib yaal guddiga warfaafinta golaha aqalka sare isna waxaa warbixin maanta ka dhegaystay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee soomaaliya waxyaabaha kulankaasi lagaga hadlay ayaan saaxiib yaal dhegaysan doontaan haddii ay bawan raalli ka noqdo puntland waxay go'doomisay qoysas reer guura ahaa oo markaasi ku dhaqan deegaanoy degmooyin ka tirsan gobolka snaag ee puntland haddaba maxay tahay sababtu waraysi amuurtaasi la xidhiirah ayaan caawa saaxiib yaal idinkaga haynaa qodobadana kale waxaa qayb ka noqonaya muddo dheer kadib saddexda xisbi siyaasadeed ee somalilan waxa ay shaaciyeen in xal rasmiya laga gaaray khilaafkii ka tagna arrimaha doorashooyinka golaha wakiilada iyo kuwa deegaanka ee somalilan waan inii soo gudbi doonaa saaxiibyaal xaalad biniaadantinimati ugu darnaydna waxaa lasoo warinaya inay ka taagan tahay deegaano ka tirsan gobolka gadoy koonfurta dalka qodobadaas waxay kale nagu soo kordhaa xibintii kalamaan ayaad saaxiibyaal barnaamij ku dhegaysan doontaan gabagabadana heestan ayaad maqli doontaan saacadda barnaamijku caawa hawada ka baxayo dhanka farsamada waxaa ka qaabeynaya xasan anigu cabdirashiid cali maxamed ayaan hawaa mar kale iyo xulashada waraysiyada intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilaya
mar kale kulanti habboon saaxiibayaal barnaamijka ayaan gudagelaynaa waxaan ku bilaabayaa dhanka iyo muqdisho afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar oo maantay saxaafadda kula hadlayay gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho waxa uu ka hadlay weerar dhowaan ka dhacay xarunta dowladda hoose xamar kaas ay ku geeriyoodeen qaar ka mid guddoomiyaasha degmooyin gobolka banaadir sidoo kale dhaawac uu ka soo gaaray mas-uuliyiin kale oo qayb ka yahaa duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso afhayeenku waxa uu sheegay in marnaba shaqada ay u hayaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaana ku wareeran muqdisho aanay ka baajin doonin weerarada noocaasi oo kale ah oo waxa ugu yeera argagixisadu ay lambar tilmaameysanayaan sida uu hadalka u dhigay haddaba waa kan afhayeenku arrimahaasi ka hadlaya bismi illaahi raxmaani raxiim inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun marka hore waxaan halkan tacsi ugu dirayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii iyo asxaabtii ay ka geeriyoodeen walaalihii ku shahiiday weerarkii argagixisadu ay ku soo qaadeen xarunta aqalka dowladda hoose afar iyo labaatanka bisha julaay laba kun sagaal iyo tobanka xilli uu socday shirkii tubta ee dowladda hoose ee xamar iyo maamulka gobolka banaadir mas-uuliyiinta noogu shahiida weerarkan argagixiso waxay ahaayeen shakhsiyaad ku sifoobay howlkarnimo daacadnimo wadaniyad iyo weliba inay ka go-nayd inay dalkooda iyo dadkooda u adeegaan waxayna indho u ahaayeen maamulka gobolka banaadir iyo guud ahaan qaranka soomaaliyeed marka xiga waxaan eebbo ugu baryaynaa mas-uuliyiintii ku dhaawacmay qaraxaasi oo ugu horeeyo duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow inuu dhaawiciisa si dhaqsi ah u bogsoodo iyo inta kaloo la socotee dhaawacantay intaba intaasi kadib geeridu waa xaq qof kasta wuu dhimanayaa marka ajasiisu ay gasho hase ahaatee walaalaheen waxay argagixisadu ee aan diin iyo bini-aadinimo lahayn ay dileen iyagoo dalkooda iyo dadkooda u shaqaynaya waxaan leenahay walaalaheen way shahiideen allaha u naxariisto dhammaantood waxaanu aaminsannahay in qof kasta oo soomaaliyeed asigoo dalkiisa iyo dadkiisa u adeegaya geeriyooda kuna baxa gacan ka xaq daran inuu yahay ahlujanna walaalayaal dalkan inuu dhismo oo uu cagihiisa dib uu istaago waa waajib iyo shaqo saaran qof kasta oo soomaali ah dhiig badan iyo nafaf badan baa u go-ay ilaalinta qaranka soomaaliyeed dadka musiibadii afar iyo labaatankii juulaay noogu baxayna waxay ka mid yihiin haleeyada dhiigooda u huray qarannimada dalkooda iyo dadkooda sidaa daraaddeed waxa keliya ee aan samayn karno inteenna nool waa inaan u duceyno islamarkaana aan ka shaqayno hirgelinta himilada iyo rajadii ay wadeen sidoo kalena aan meel ugu soo wada jeedsano sidii argagixisada aan ugu guulaysan lahayn maanta waxaanu joognaa maalintii hogaamiyihii islaamka ee daarikh ibnu siyaad uu ciidankiisii uu ka gubay doontii ay badda kaga gudbeen ee uu ku yiray ooraahdii caan baxday xaggiina hore waxaa idinka xiga cadowga gadaashiinana badda waa inaad dagaalantaan oo aada guulaysataan shacabka soomaaliyeed waxaynu maanta joognaa xilligii aan meel qura ugu soo wada jeesan lahayn sidii aan ugu wada dagaalami lahayn kooxaha argagixisada ee aanu rabin inaannu noolaano inaan ka shaqayno horumarka dalkan inaannu dalkeena badbaadsano waa inaannu meel ugu soo wada jeesanno si aanu horumar u gaarsiino dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena intaba sidaa daraaddeed kusimaha duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ibraahim cumar mahadalle ibraahim dheere asigoo ka duulaya sidii loo dardargelin lahaa howlaha shaqo ee dowladda hoose ee xamar u haysay shacabka soomaaliyeed isla markaana shaqooyinkii ay si caadi ah xafiisyada ugu soo noqon lahaayeen waxa uu magacaabay guddiyo kala gedisan kuwaasi oo ka shaqaynaya sidii loo dardargelin lahaa howlihii shaqo ee maamulka gobolka banaadir u hayay shacabka soomaaliyeed kusimaha duqa ibraahim dheere waxa uu faray dhammaan agaasime ku-xigeenadii ay ka baxeen agaasimayaasha inay si toosa boosaskii u buuxiyaan howlihii shaqana ay u wadaan sidoo kale guddoomiye ku-xigeenadii degmooyinka ee iyaguna ka baxay guddoomiyaashii degmooyinka waxa uu faray in howlihii shaqo ee ka socday degmooyinka ay dardargeliyaan islamarkaana shaqooyinka wadaan waxa uu sidoo kale kusimaha duqa magaalada ibraahim cumar mahadalle magacaabay guddi ka shaqeeya maareynta iyo la tacaalidda xaaladaha degdega si howlihii caadiga ahayd dib u bilowdaan maanta oo maalin sabdi ah aynu xasuusno in maalintii arbacada musiibo halkan ka dhacday waxaa si caadi ah u shaqaynaya xafiisyadii maamulka gobolka banaadir shaqaalihiina waxa ay markaa ka shaqaynayaan howlihii ay shacabka ka sugayeen taana waxay daliil u tahay ayna caddaynaysaa in kooxaha argagixisada aysanna niyad jibin karin isla markaana howlihii aynu u hayna shacabka aysan wiiqi karin annaguna aanu diyaar u nahay in had iyo jeer aynu u adeegno shacabkeena soomaaliyeed isla markaana meel qura aan ugu soo wada jeedsano sidii aynu ula dagaalami lahayn isaga celin lahayn kooxaha argagixisada ee aanu noo oggolayn nolosha iyo nabadda iyo inaanu dalkaani dib cagihiisa ugu istaago mahadsanidin saalax xasan cumar afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayuu ahaa maantay ayuu warbaahinta wuxuu kula hadlay gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho ali saaxib yaal barnaamijka ay la socotaan qodobo dhowra waa ay noo soo socdaan balse wararkaas muqdisho intaana ka dhex bixin kulan ay maantay guddiga horumarinta adeega bulshada arrimaha banaadamtinimada warfaafinta ee dhaqanka golaha aqalka sare ee soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda soomaaliya ay ku yeesheen golaha ayaa looga hadlay xeerka saxaafadda ee dhowaan ansixiyeen golaha shacabka baarlamanka federaalk soomaaliya qorshowleedka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya kulanka oo ka dhacay xarunta golaha aqalka baarlamanka soomaaliya ayaa saacado dheer kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha guddiga horumarinta adeega bulshada arrimaha banaadamtinimada warfaafinta iyo dhaqanka senator axmed macalin cumar nadiir waxauna sheegay in wasiirku guddiga uga warbixiyo tubaha wasaaradda warfaafinta ku shaqayso warbaahinta dowladda iyo kuwa madaxa banaan horumarka iyo sidoo kale caqabada haysta intaba dhankiisa kulan kadib saxaafadda waxaa la hadlay maxamed cabdi xayir maareeye oo ah wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda soomaaliya waxauna ka hadlay waxyaabihii maantay kulanka u daaranaa
golaha aqalka sare xaruntiisii oo aanu kula kulannay guddiga arrimaha bulshada warfaafinta ayaanu kula kulannay guddoomiyaha iyo tiimkiisa senatariska oo aanu runtii la wadaagnay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska howlaha ay hayso arrintaas oo ah arrin dastuuriya sida guddoomiyuhu sheegay waajiba in wasaaraduhu ay ay guddiyada ay isku shaqada yihiin ee u xil saaran inay kormeeraan howlaha ay hayaan markii markii wakti la joogaba ay warbixin ka siiyaan meesha wax u marayaan warbixin guud baanu siinay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxyaalaha ka socda caqabadaha jira horumarka jira iyo guud ahaan warbaahinta soomaaliyeed ama dawladd hal ahaato ama dad gaari hal ahaadeen qaabkay u shaqeeyaan iyo sida wacyigelinta bulshada iyo dalku ay u socoto iyo waxyaalaha haysta warbaahinta soomaaliyeed ama gaarka loo leeyahy ama dawladuhu leeyihin dawladdu leedahay sidoo kale sidaa guddoomiyuu sheegay waxaanu ka wada hadalnay sharciga saxaafadda oo golaha shacabku dhowaan ansixiyey kuna soo socda guddigan iyo aqalka sare ayaanu ka wada hadalnay waa shaqa maalmeed ama shaqa bileed noo taalla mar walba inaanu kala war qaadano laakiin guddiga waanu ableed garayno meesha wax noo marayaan iyo iyaguna talooyin bayna siiyeen meelaha qaarkood sida aanu wax ku hagaaji karno marka shir aad iyo aada u wanaagsan waanu ku kala warbixin qaadanay oo qorshaha wasaaradda aanu u gudbinay iyo tubaha wasaaraddu ay ku shaqayso iyaguna wixii talooyin ayna siiyeen bay ahayn aad iyo aad bay u mahadsan wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayuu ahaa waxa uu ka warbixinaya kulan uu maantay la qaatay guddiga horumarinta adeega bulshada arrimaha bidhaantinimada warfaafinta iyo dhaqanka golaha aqalka sare ee dalka kaga saaxiibyaal markaan waxaan dib ugu soo laabanayaa arrimahan galmudug gaar ahaana waqooyiga gobolka galgaduud ayaanu aadayaa xasan cilmi jaamac xasan yare oo ah guddoomiyaha golaha guurtida cabudwaaq caaway maruu la hadlayay radio cadaado waxa uu sheegay in aanay la kulmin islamarkaana hadda kadib kulan aanay la yeelan doonin guddiga qabanqaabada shirkada buushisiinta galmudug oo ay gogashiis u taallo magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug xasan yare waxa uu sheegay in guddiga ay is arkeen balse uu fashil iyo is-afgarawaa kulankaasi uu ku soo idlaaday sidoo kale waxa uu sheegay in marnaba aanay tegi doonin magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug sida hadalka u dhigay waxa uuna sheegay in markii horeba galmudug dhismaheedu uu ka wareeray aas-aaskeedii hore waxa uu sheegay in hadda galmudug aynan qayb ka ahayn balse haddii wax la isku daranayo oo si sinaan ku jirta loo qaybinayo ay diyaar u yihiin islamarkaana wax la qaybsanayaan bulshada ama beelaha dega deegaanada maamulka galmudug sida hadalka u dhigay ugoren waxaa weydiiyey bal kulan ay la qaateen guddiga qabanqaabada shirkada bushisiinta ee dhuusamareeb gogoshiisu taalo si wax u dhaheen de waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa galmudug in laisugu yimaado oo la dhiso oo hareeraha laga istaago dhuusamareebna laisugu tago waan garta
inaguna dhuusamareeb anagu ma soconaanayno si fiican mana aadayno mana aadi doono waan garta marka xubnaha inii yimid imise ayay ahaayeen
labada toban baana igu yidhahdeen waan garta marka adinku markaad soo fadhiisateen sababta aad ku diidaysaan ma u sheegteen iyaka maya waan garta sababta marka maxay taha dhuusamareeb ku diidaysaan taa xaggii madag inaad weydiiso
bulsha baa ku dhegaysanaysa waxgarad baa tahay dad baa matashaa masiirkooda inta badan adigina waxaad leedahay uma socno dhuusamareeb sabab la-aan may maqlaysaa si fiican mudane soomaaliya way kala garoobay cid walaba dan bay leedahay ma garad waan garta annaguna dan baan leenahay cid kastaana dan bay leedahay waan gartay ilaahay isku tarasulo cidoodaba dan tahay leedahay ay ka tarasulo soomaalinimo iyo qarannimo dadku usoo jeesto dadku sir walaag maahan cidna anugu ka warbixin maayo aniguna iska warbixin maayo waan gartay laakiin qorshuhu wuxuu yahay in galmudug midaysan la dhiso soomaahan mudan taa waa ay isu diideen waan gartay halkee ka soclaad ayaa se diiday cidda diidan waa la yaqaanayo cid kale ma diidana waa tuma waa tuma waa aniga waan gartay adugu marka maxaad ku diidaysaa mar haddii dib u heshiisiin la dhigayo oo laleeyahay galmudug midaysan aan dhisno aan wax wada qabsanno aan bulshadii een u adeegno oo u qabanno hawsha u baanaayeen marka muslin iyo corruption yaa lagu dhisay ayadeedana ku dhamaatay hal dooliyo mari xalaala ma dhishaa la yidhi ma galmudug aas-aaskeedii hore baa musuq maasuq lagu dhisay haa waan gartay laakiin intaasoo dhan kamaadna hadlin soomaan raalli baa ku aydeen oo cabasho horey uma aan- umaadna muujin adinku intaas ayaan raalli ka ahayn markii la dhisaayo rag ka tegay baan ahaa baaqina waa ku ah waan gartay ciddii dowladda federaalkaa soo dhisayna ka mid baan ahaa si fiican laga daayaa meel sidaan galmudug haddii la rabo inay dowlad ka dhisabto markii la isku diidana waan ka baxnay anagu shaqadeeda kadibna saxaafadan ka hadalnay banaankeenaan ka nahay baan sheegnay caalamkana waa ogeysiinay sidii baan baahan kuna adinku een dhisitaankii galmudug iyo aas-aaskeedii tala kumaadna lahayn miya kumaanaan lahayn wax kalaa waan gartay laakiin hadda warar soo baxay waxay sheegayaan in aada ogoshiina ku ganacsantihiin in gogasha dib heshiisiinta lagu qabto cabudwaaq cabudwaaq haddaanu loo lagu qabanna aanay jirin wax hagaagaya marka maxay tahay sababta kalifaysa in cabudwaaq lagu qabto gogasha dib heshiisiinta
maxaa diidaya in caabuda lagu qabto dhulka mareen baa lagu qabtay dowa waa ka imaan weynay cadaadaha lagu qabtay dowa waa ka imaan weynay maxaa diidaya in caabuda lagu qabto maxaa diidaya laakiin beela baa la wada dhisa soo maahan cid wa in wixii odayaashiin inta isku laabataan meesha la isku afkarta la isku raaco ama dhusamareba ha noqoto ama cabudwaaq ha noqoto ama cadaada ha noqoto waxa la isla meeldhiga soo maahan yaa ka meeliga odayaashii galmudug beelihii dhisa inta wada fadhiistaan in wax la yaqaan isla meel dhigaan mala layska meeldhigi maayo marka waxaan u fahmay nin walba qumanaysa qoorta ugu jiro sida uu wax u rabo asagu ha- ay u socdaan ha hadda isma ogolida waagiyaan isbalaanimo soomaalinimo iyo qarannimo iyo heshiis la ogolaado waagaasan ka beertanaynaa nin walba baahida walaalnimo iyo baahida soomaalinimo markii loo baahdo markaasaan u kunoogelaynaa hadda looma baahno ma garan adinku sidee wax u rabtaan marka haddaad tihiin waxgaradkii reer cabdwa ana waxaan rabnaa soomaalinimo iyo qarannimo iyo horumar waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed inay isku faasiso waxaan rabnaa xubinta inay isu dheeli tiro oo nin walba daaniya uu ku leeyahay awood qaybsigiisa uu helo taa haddaan la helay nin walba taas kaa khilaafsada weye awood qaybsiga hanta in ka maqana kusoo celcelinaysa maxay tahay maxay tahay yaa dee waxay tahay musuq u hore in laga tirsuro meel banaan laga bilaabo galmudug waan gartay een waxaan kaa rabaa marka adinku een waxgaradkiini ma fadhiisateen horta oo ma isla soo qaateen oo ma wada xiriirteen haddii ee, taleefon ahaa leed inaad ku wada hadashaan iyo haddii kaloo ee, foolka fool u wada fadhiisataan oo arrintaas galmudug aad ka wada xaajoteen oo falaqaysaan ma samayseen annaga weye adinka waxgaradkiinaan inta badan dega dhinacan ee, waqooyiga gobolka galgud haddii ahleed balanbale xeraale iyo deegaanada kale waqooyiga dhaca
ha ma wada fadhiisateen
dee mada kala kacna anagu dee dulmadayaal baa nahay inta dulmadaas jirana anagu banaankan ka ahaanina im- im- im- imise degmaa ku dulmantihiin marka adinku kuleena waxaan ka warbixin karaa balanbale iyo caabuwaaq iyo dhabad hal ujeedadooda waan ka midaysanayna cabashadaas waan gartay marka hadda waxa eh, aad ku soo celinaysaa in galmudug eh, dhismaheedii dib laga soo yagleelo lasoo bilaabo hadda waxa loo fadhiyaa waa in galmudug midaysan la dhiso maxaa ku diidaysaan haddii mar ayadiiba galmudug la midaysan la dhisayo oo bulshadii dhan ay u dhanta iyo beelihii dega galmudug hadda galmudug midaysan in- in la dhiso diyaar looma ahan diyaar dadkuna waa xubnaal meel walbana waa la wada joogaa galmudug shadbushiyaha oo booliis iyo xaaraana oo corruption iyo musuqa oo markii hore lagu dhisay maantana ku socotaa taana waa diiday waxaan kaa rabaa inaad kala caddayso adinku ma waxaad diidantihiin gogashaan la dhiga dhuusamareeb mise eh, qaab dhismeedka loo marayo galmudug oo dhan baad diidantihiin annaga waxaan diidanahay wax cadigaya wax maahana aan isagaan doconayna wax cad baan diidanahay waxaas marka maxay yihiin ma ma gogashan iyo doorashadan iyo dhusmaree baa lagu qabanaya mise dhismaha guud oo galmudug baa diindantihiin dhismaha guud baan diidanahay dhuusamareeb waa gobol kayadii waa gobol soomaaliyeed waa gobolkii galguduudeed waa gobolkii galmudug waa magaalo madaxdii waa meel dadku wada leeyahay ayaga cidina ma diidana mana la diidi karo laakiin waxaan doonaynaa musuqi iyo corruptionkii lagu dhisay markii hore germany yaa haddana ku socotaa taasaan guudnay taasaana kaga rimadaray taasaana kaga mid noqonay beelaha galmudug wax wada qaybsi bay wax ku dhiseeno waa isku darabteen adinku galmudugta Ya.
hadda ji- galmudugta hadda jirtay miyaadna qayb ku lahayn mi- eh, kaalin muuqata miyaadna kaga jirin
ma jirno
sababtu maxay tahay marka
dee markii hore musuq markii hore waa ku dulmay banaankaanan ka ahayn adeer taas hadda jawaab ka bixi maayo sababta waxaa weeye waxaan u socday waxay soo haysaa rasuul isuma leh waan karta laakiin waxaa leedahay galmudug ee musuq maasuqana lagu dhi- eh, lagu dhisayo xaqeena waa la duudsiiya baa ku doodaysa adigu taa wey saa weye waxaan ka hadlahayaa waan gartay marka hadda ma waxaa ka taliseen danta shacabka galmudug mise dantiinaa fiirsateen haddaantii waxgaradkii adeer wax dan muslim iyo dan shaqo iyo dan horumar iyo iyo dan walaalnimo midna ka talinaya anagu maanaanay kuwa ugu horeeyaa noqon lahayn oo samaha iyo walaalnimada soo eyeeya hobeyna dhaqankaygu saas u lahaa laakiin waa la waaya soomaalida arkaan ugu adagaynay marka waxay rabtaan anagu la furnaa adinka odayaasha dhaqanka iyo hogaankii bulshada haddii aad sidaan eh, wax isku dabamarinaysaanoo oo adinku burburka horseedaysaan halkay wax ka hagaagayaan adeer burburka anagu horseeyn waa la jawfaray waa la isku baadiray dadku inuu samo iyo wanaag iyo walaalnimo iyo waxqiin yeesho waa waa la diiday anaga marka dadku waxay jecel yihiin bala jeclaado maxaa anaga gaaroo naga daadanaya waan garta ugu dambayntii ha- hadda xalka maxaad u aragtaa halkan waxuu arkaa inuu isu tarasuro oo wadgoysi la helo iyo demigii lagu soo xalaalo meel banaan laga bilaabo taasa xal ku imaanaya xasan cilmi jaamac xasan yare gudoomiyaha golaha guurtida magaalada caabuduwaaq ayuu ahaa qadka teleefonka caabuduwaaq ayuu caawa igu warramaya hagaag saaxiib yaal qodobo dhowra ayaa inoo soo socda balse markan somalilan ayaanu aadaynaa n kadib kulan maanta madaxtooyada somalilan ay ku yeesheen saddexda guddoomiye xisbi ee xisbiyada kulmiye wadani iyo sidoo kale ucud waxay sheegeen inay isku afgarto islamarkaana isla meeldhigeen ee arrimaha la xiriira doorashooyinka kuwa golaha wakiilada iyo sidoo kale kuwa deegaanka ee somalilan madaxweynaha somalilan muuse biihe cabdi ahna guddoomiyaha xisbiga kulmiye iyo sidoo kale hogaamiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro faysal cali waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ucda ee somalilan dhammaantood waxa ay sheegeen in si li- ee, in markaasi ay isla meel dhigeen ee, arrinta la xiriirta doorashooyinka somalilan ugu horreyn saxaafadda waxaa la hadlay labada guddoomiye xisbi wadani iyo sidoo kale ucud ee somalilan waxaan shacbiga reer somaliland ugu bishaareyneyna in maanta laga heshiiyey arrimihii doorashada la isku hayey oo ay ugu muhiimsanayd tabashadii ahayd in commissionka xubnihiisa la kordhiyo taasoo saddexda xisbi isku waafaqeen in iyagoo midaysan loo gudbiyo golaha wakiilada si wax kaabis iyo wax kabedel loogu sameeyo xeerkii hore ee madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka faqradiisa koob iyo tobnaad waxaan shacbiga reer somaliland u sheegaynaa iyo dhammaan xildhibaanadii muddada dheer sugayey inay doorashada ka qayb galaan inay u diyaar garoobaan maanta in doorashadii eh, ay maanta laga heshiiyey khilaafkii waxaan kaloo ugu baaqaynaa eh, golayaasha qaranka iyo dhammaan hay-adaha ay khusayso eh, arrinta doorashadu inay suurto geliyaan in doorashada lagu qabto waktigeedii aynu muddaynay ee ahaa december labaiyo tobankeeda haddii ilaahay ka dhigo Eh, wixii ku xidhan axsaabta iyo wixii ku xidhan madaxweynaha iyo wixii ku xidhan golayaashaba waxaan jecel lahay cid waliba wixii ka khuseynayey inay arrintaas dedejiyaan dhacdadani toban sano horteeda bay dhacday laba kun iyo sagaalkii halkaan lix qodob ku kala seexanay madaxweyne hore rayaale iyo qolada hadda dowladda ahoo markaa macaarad aheyd kulmiye insha allah waxaan jecelnahay dhacdan kale dib inugu soo noqon baan jecel insha allahu tacaala aynu ka faahisanay had iyo goole qaladaadka hore aynu ka faahisana weeye maanta waxa weeye laba arrimood oo laba tiir bay somaliland ku taagneed oo midna ahaa demolatisation-ka aan caan ku noqonay iyo nabadgelyada oo ilaahi subxaana watacaala ilaahay baa mahadda leh adduunka maanta kuga yar caalam islaam ku yar soomaalina wadankii soomaaliya mushaarkana ku yar ilaahay nagu mateynsay labadiiba maanta insha allahu tacaala waxaan jeclahay meel fiican marayaan maalmaha khayr qaba ilaahay ku dhaartay tamaaq cisho ee soo socda insha allahu tacaala inay arintaa caarana iyo gurigsa naga dhamaan doontaan arintaasna maanta dhacda iyo saa ka dhacday waa under control waxaan aad iyo aad ugu mahad celiya ciidankeena iyo madaxweynaha iyo odayaasha ka shaqeynaya oo intuba ay nabad nabad nabad nabad leeyihiin korneelka amba generaalkana waxaan leenahay inuu nabadda qaata weeye odayaasha ogolaada weeye aanu khalkhal gelin gobolkaa oo gobolka u horeeya somaliland nabadda qaatay nineteen ninety twogii afarta beeled ku heshiiyeen waa gobolka ugu taajirsan somaliland khayraadku yaallo taas waxaan jeclay dhamaato tanna waxa weeye waxa weeye insha allahu tacaala doorashadii waxaynu qabanay waktigeedii cid alla ciddii ay saameysay ku saameyn ku leedahay ugu horeysa xubnaha wakiiladu waa inay arrintaa ku dedejiyaan wakiiladu waxay ka wakiil yihiin ay ku shaqeynayaan party lineka asxaabta waxay asxaabta isku raacda wey wayna isku raacaan weeye insha allahu tacaala waxaan jecelahay inaanu shirgudoonka wakiila waxaan leenahay xil gaara iska saara cid kasta waa u faa'iida inay somaliland u noqoto doorasho gasho cid khasaaro ku qabaysaa ma jirto dal iyo dadba insha allah wanu inoo faa'iido waxaan jecelahay inaan madaxweynahan aad iyo aad baan ugu mahadnaqinaa intaa kadib waxaasna hadalka qaatay muuse bihi cabdi madaxweynaha somalilan ahna guddoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiya alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin ilaahay baa mahad leh muddoba waxaynu wadnay howlo ah sidii doorashada u hirgelayd inay xisbiyadu ku heshiyaan hal qodob oo ay xisbiyadu ka doodayeen oo ahaa soo jeedin ka timid xisbiyada mucaaradka u ahayd in laba la kordhiyo commissionka waxaanu ku soo gabagabeynay in xubno baarlamaanka oo koob iyo tobanay iyagu ay mooshin geeyaan golaha baarlamaanka wakiilada dabeetana baarlamaanku haddii u ansixiyana la qaato haddii ay diidaanna doorashada laga hirgeliyo oo aan loo xanibnaanin in laba hala kordhiyo hala yimaado waxaa kaloo lagu heshiiyey haddii ay baarlamaanka arrintaas ka hirgeli weydo in baarlamaanka cusuba la doortaa markaaba la horgeeyo in la kordhiyo qaab dhismeedkii commissionka iyo hawlihiisi wax looga bedelaya alxamdulilah waa uga mahadnaqay xisbada mucaaradka inay taa aqbaleen inay arrintaas soo fudeydiyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan codsanayaa dhammaan qaranka ciddi ay ka khusaysaa intii ka khusaysa inay soo fudaydiso sidii doorasho loo heli lahaa hay-adaha dowladda ee ku shaqadala hawshaa dhinacyo badan iyagana waxaan farayaa in ay fududeeyaan oo ay xoogga saaraan sidii doorashada waktigeeda ugu qabsoomi lahayd waktigu waa yaryahay laakiin wixii ku tashada rabira gargaaro waa la helaa waa la qaban karaa waan qabaa haddaynu aada dadaalno waa waxaynu ka midoobeyn waxaa intaa dheer arrinta maanta ka taagan dhibaatada ka taagan ee shaqaaqada ka taagan sanaag way dhamaan way dhammaan doontaa saa hore u sheegay haddii alla idhaahdo nabad baanay ku dhammaanaysaa wax walo waktigu leeyi waxaa la dhahaa midhaha geedku markay bislaadaan iyagaa soo dhaca iyadoo cidina soo goyn dadkana nabadda wakti baa la siiyaa qof walba waa la dhegeystaa wakti bay qaadataa way daal badan tahay laakiin talad marka dambe iyadoo fiicanoo bislaata bay soo go-i doontaa waanay dhowdahay haddii aan la idhaahdo wax warwaraho weyn oo halkaa ka jiraa ma jiro waa lagu dhan yahay odayaal iyo dowlad iyo ciidan waa laga midaysan yahay in arintaa nabadda ay ku dhammaato nagu xukumad ahaan waxaanu diyaaru nahay oonu wadaynaa annagoo sharciga dalkana aan ku xadgudbayn in wax wal oo xagga iyaga dulqaad iyo dee maaragtay qaboojin iyo gacawadaatinimo ah inaanu u fidino u dulqaadano annagu inta badan dabcino wuxuuna idhahna dulqaadano keliya wixii sharciga aana dhaafi karayn mooyaane waxay la tahay waa arrin fudud meel gaabma marsaa meel dhow iyaduna insha allah way noo dhammaan doontaa saaka waxoogay marbay xiisadu kacday ilaahay mahadii way degan tahay imaka daacadda arsi arrintu way degan tahay odayaashii taliyaashii ciidamada falasaabkii halkii bay ka wadaan waxay ku soo noqotay arrintii nabadda iyo wadahadalka taasina waa ilaahay mahadii waxaan u mahadnaqayaa ambasadarka e u-da oo muddaba iminka arrintaa inagu dhex jiray oo aada iyo aada u muujiyey inay noo qabato doorashadu inuu gacan weyn ka geysto isagoo matalaya yurub oo dhan dowladaha yurubka midooda yurub ku jiroo dhan aad baan uga mahadnaqayna xilkaas ka saareen isaga shaksi ahaana adkaysigu u yeeshay maalmahan inuu nala joogo oo ilaa saacadda nala fadhiyo oo uu waana iyo saaxiibtinimo dabashadii ha dhacdo doorashadii halaisu jejido aad iyo aad baan umahad- ayaan ugu mahadnaqaya xisbiyada mucaaridkana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aad baa u mahadsantihin waayo haddaydan idinku wax bala dabcin ama aydaan ka ka qayb qaadan inaynu waxwada dejino aada iyo aad baan umahadnaqayaa baynaan gaadhneen go-aankaa wanaagsana doorashada ha dhacdo labada guddoomiyena aad baan ugu sii mahadnaqayaa dee irrada waxaa lahay cabdiraxmaan haddaad ber horeno iman lahayd ber hore ducayn lahayd intaa waktigaa bara yar qaaday aad iyo aad baa mahadsan mardaad timid aad iyo aad baa mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu madaxweynaha somalilan muuse bihi cabdi ayuu ahaa waxaa ka horeeyey guddoomiyaasha xisbiyada ucud iyo sidoo kale wadani ee somalilan weli saaxiibayaal barnaamijka ay la socotaan qodobo dhowr ah oo ay noo soo socdaan oo ay ka mid yihiin puntland oo godoomisay qoysas reer guuraaha ah oo ku nool gobolka senegal balse markaan war kooban iyo dhanka iyo hiiraan Een, wararka caawa aynu ka helino magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxay sheegayaan in halkaas uu ka dhacay shil gaari oo sababay khasaare ay isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey hal ruux oo dumar ah ayaa ku geeriyooda halka laba kalena ay ku dhaawacmeen Een, shilkan gaari oo galinkii dambe ee maanta ka dhacay gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dadkii kaag dhowaa goobta uu shilku ka dhacay ayaa durba goobta gaaray waxayna halkaasi ka qaadeen haweeneyda geeriyootay iyo- iyo labada ruux oo kale oo markaasi ku dhaawacmay shilka gaari ee ka dhacay beledweyne ciidanka ammaanka beledweyne ayaa goobta gaara waxaana halkaasi ka bilaabeen baaritaana la xiriira sida wax u dhaceen iyo sidoo kale waxaa sababa shilkan gaari gaariga shilka galay ayaa lagu- lasoo warinaya inuu ahaa kuwa qudaarta qaada waxaana laama ammaanka beledweyne baarayaan waxaa sababay shilkan khasaaraha geystay galinkii dambe ee maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan markaan saaxiib yaal puntland baan fiirinayaa qeybihii dambena waan kusii siqaynaaye Een, maamulka puntland ayaa go-doon geliyey qoysas reer guura ahaa oo markaasi een, ku nool qeybo ka mida een, gobolka sanaag dadkan ama qoysaskan go-doonka la geliyey ayaa ah dad qoysas dega deegaanada ceelaayo iyo sidoo kale laasqori ilaa iyo buuraha calmadow ee gobolka sanaag waxayna sababta puntland ay xayiraada ugu soo rogto u sheegeen inay xiriir la leeyihiin ururka al-shabaab sida ayagu markaasi een, hadalka u dhigeen Een, dadkan oo marka hore adeega uga imaan oo markaasi uga imaan jiray magaalada boosaaso ayaa hadda lagu amray in warqad cadayna la yimaadaan qofka aan warqad cadayn haysana aanu wax gargaar heli doonin sida ay sheegeen laamaha ammaanka magaalada boosaaso maxamed axmed ciise oo ah saxafi ku sugan magaalada een, buraan ee gobolka sanaag ayaa goorsii horeysa caawa arrimahaasi kala sheekaysta hanaba aad baa umaqadsan tahay eh, saaxiib eh, fursadan eh, adiga iyo idaacadda warbaahin sagaad baan idinka mahad celinaya Eh, arrintan waa arrin eh, muddo soo jiitamaysay oo cabasho ka muujiyeen eh, dadka eh, rayidka ama bulshada gobolka ku dhaqan oo cunaqabatayn eh, xagga adeegii eh, miyiga gaari jiray ay ka cabanayaan Eh, arrintaasna waxa ay kaga cabanayaan eh, dowladda puntland iyo mas-uuliyiinteedu inay eh, arrintaas ay mas-uul ka yihiin maadaama dadka shacabka ahi adeeg ay u baahan yihiin adeegoodina laga cunaqabateeyey siyaasad iyo dowladna aanay warku hayn Eh, marka arrinta ugu weyn oo hadda ay ka cabanayaan dadka bulshada waxaa kamid ah in laga gooyo adeegii dadka ku dhaqan ee inta udhexaysa degmooyinka ceelaayo iyo laasqoray oo ah dad reer guura ah dan yara eh, dhul buurale aana degan eh, siyaasadna aan shaqo ku lahayn baabuurtii adeega usoo qaadi jirtay oo uga keeni jirtay boosaaso baa waxaa lagu xukumay inaanay geyn karin eh, waxa eh, adeega reer guuraaga ugeyn karin iyo dadka eh, shacabka ah iyagoo loola xiriirinayo inay falal amaan darro iyo eh, kooxda shabaab oo ay dagaal kula jirto ee dowladda puntland dadkaasina ay yihiin dadka madax banaan ee maxay ahayd een, arrimahaas amni darrada looga shakeeyo een, waxay aada uga cabanayaan inaan waxba la xaqiijin oo waxaan eed dembi aanay lahayn in lagu eedeynayo geed- guud ahaan baa la godoomiyey ee, ee, deegaankii iyo dadkii rayidka ahaa marka arrintaasi dadka aada u dacbanayaan shirguuraaga waxaana jira adeeg la-aan xoog leh oo xagga biyaha iyo muxuu ahaa wadooyinkii laga xiray iyadoo lagu eede- iyadoo lagu amray inay warqad ama caddayn ah ku tagaan qof kasta oo deegaanka ah in wadoon warqad wadan inaan wax raashin loo qaadi karin arrintaas bay marka dadku aada u dacbanayaan ahaanadu maxamed waxaan kaa rabaa arrintan cunaqabataynta iyo go-doonka lagu soo riyo dadka halkaasi degan goorma ayay soo bilaabatay waqti dheer bay soo jiitamaysay laakiin hadda waxay leeyihiin way sii cusboonaatay arrintu adu aad muddo sideed sano aad ilaa iyo markii buuraha daldala iyo aagan ee mudaradu ka timi waxaa jiray in dadkii oo dhan ba laisku qaaday iyadoo aan waxba la kala saarin oo meelihii dagaalku ka jiray iyo aadii oo dhan dhulkii oo dhan ba in las- laga wada dhigay dhul aan la tegi karin oo arrintaasina aanay ahayn arrin caamiye ah oo dhulka aan la wada dhamayn dadka deegaanadan qaarkood aanay warba ahayn waxa dagaaladan dhacaya iyo waxaan baadiye ay joogaan adeegiina ay ka reereen magaalada oo arrintaas oo caqabad ku noqotayba in in dadkii deegaanku ay godoomaan oo la raashinka laga joojiyo oo ay arrinta kaba soo guuraan deegaankiina inta badan laga baxo iyadoo aan dhibaato saas u weyn ee shacabka dhexdiisa ka jirin waxaan kaa rabaa marka maxamed dadkan hadda aad sheegayso in godoonka lagu soo rogay ma dadka ku dhaqan gobolka sanaag ba mise waa dadka gobolka bari ee puntland waxa ka degan may waa dadkii degenaa dadkii deegaanka ahaa reer sanaag oo degenaa reer guuraaga ahaa dadkii shaamka degenaa kuwii tuulooyinka degenaa kuwii reer guuraaga ahaa oo iyana miyiga degenaa dadka noocaasa way dadka eh, mushkiladooda arrinta taabatay oo laga joojiyay raashinkii Eh, qolada ciidanka eh, taliska qaybta booliska gobolka bari waxa laalay wixii u baxaya eh, gobolka sanaag dhinaca sanaag bari oo ama galbeedka sanaag ceelaayo ilaa laas qoray Eh, buuraha calmadow eh, adeegii aadi jiray oo dhan bay joojiyeen oo waxay ku xireen shuruud waxay dhaheen haddii aadan warqad taliska booliska gobolka aanu aanu dadka u wadin oo aanu caddaynayn inay dadkaas u socoto waa la joojinaya wax adeega oo meesha tegaya ma jiraan taasina marka saameyntaas ugu badan waa dadka adeega laga joojiyo waa dadkii gobolka u dhashay puntland iyo laamaha ammaanku ma xaqiijiyeen intaysan xanimin ka hor cidda ee goobta ku sugan iyo dadkani waxay yihiin intaba
Een, dadka een, een, ciidamada amniga iyo taliska markaad la xiriirto waxay kuu sheegayaan waxay ku leeyihiin een, khilaaf amni darraba iyagu ku raadeenayaan dadkan waxaan waxay waxay leeyihiin waxaan u een, arrintan waxaan u- ugu aaneynaynaa bay leeyihiin inaan adeega loo gudbinaya een, aanu noqon adeega buurihii ah marka inan arrintii ciidankii iyo ciidankii baa waxay kala saari laayihiin dadkii shacabka ahaa adeega u socday iyo kii kale dhibaatada halkaasay ka timi marka waa dadkii shacabka ahaana waxay leeyihiin "Aan- annaga xaq uma lehin dhulkayaga in la dhaho warqad baa uqaadanaysaan ama dad masaakiin oo deegaanka degan in adeeg laga gooyo oo aan shabaab iyo dawladtoona shaqa ku lahayn war baan ahayn oo iska reer guura ah iyo dad beeraley dad tuulooyin jooga dad noocaas ay u badan yihiin marka dawladda laftarkeedu waa kala xaqiijin laadahay ciidanka meesha jooga oo ciidamo inta badan ajaanib u badan baa meesha ku sugan marka taas taasaa keenaysa Eh, waxaa kaloo jirta cabasho xoog leh oo dadka deegaanka way sheegayaan in dad een, een macdan qodaya oo wata maxay saacado iyo maxay dad kale oo iyana een, ciidan u ah laakiinse diyaarado iyo waxyaaba noocaas oo shidaal qodis iyo macdan in khayraadkii isa si sharci darraa loo guranayo arrimo noocaasna waa ay ku eedeynayaan dadka deegaanka ogaal marka arrintan macdanta iyo dhinacan shidaalka usoo laaban doona waxaan kaa rabaa iyaku dadkan xayiraada lagu soo rogay reer guuraaga ah maamulkii puntland mas-uuliyiinta ugu sarreysa ma la hadleen oo oo ma u gudbiseen eh, ama ma u gudbiyeen cabashada ay qabaan iyo arrinta ay ka hadlayaan intaba Ha, way gudbiyeen qaarkood baarlamaanka oo kale waxaa jira dad u matela oo puntland ugu jira xubnaha ee golaha wakiilada marka arrintaas eh, golaha baarlamaankuna weli eh, dadka deegaanka dhowr jeer oo xildhibaano ka hadlay oo gobolka sanaag kasoo jeeda way jireen laakiin arrintan weli si dhab ah loogama hadlin cabashada shacabka weli puntland kama aysan jawaabin farintii eh, waxay sii maraysa hadda in dadkii shacabka reer puntland ee kusugnaa halkaas in ay dowladda federaalka ay fariin u diraan oo ay ka cabanayaan in si sharci darro ah deegaankii adeegii looga joojiyey ee, shirkado shisheeye oo een, kamid ah puntland kuwa usoo maraya oo amniga sugayana ay si sharci darra ah oo een, oo u imanayaan deegaankii oo khayraadka u guranayaan cabasho fariina oo ay markii puntland waxba sii qaban weyday dadka deegaanka u gudbinayaan dowladda federaalka soomaaliya baa- baa jirtay taas iyada dadka odayaasha deegaanku ay ka cabanayaan in dowladda federaalku arrintaa wax ka qabato puntlandna ay cabashada dadka deegaanka waxba ka qaban weyday iyo xildhibaanada wakiilada ugu jira wasiirada iyo dadka kale mas-uuliyiinta ah oo dhowr jeer loo gudbiyay arrinta waxba kama aysan qaban dadkan iyaku hadda een, godoonka lagu soo rogo cabanaya een, magaalo ahaan halkee buu kaga imaan jira adeegyada hadda ay u baahan yihiin oo ay doonayaan in loo soo daayo adeega ugu badan hadda wuxuu uga iman jiray oo meesha laga joojiyay waxa weeye waa kontaroolka ee boosaaso ee degan yihiin ciidanka tarason dadkan waxay ku xiraayeen magaalada boosaaso waxayna degan yihiin laas qoray ilaa ceelaayo oo adu soddon kilomitr bay isu jiraan sideetan kilomitr masaafo ujirta magaalada oo ka xayn taaban oo buuraha calmadowa oo dhammaan dadkaas adeegooda uu ku xirnaa magaalada boosaaso halka adeeg uu ka go-ay oo laga cuno qabatay waa boosaaso in boosaaso adeegii gobolka sanaaga ee buuraha calmadow uga tegi jiray la joojiyo oo lagu xiro warqad ama dadkii reer guuraaga ama ninkii tuulada ka yimina maamulkii ama dawladdiina sax wa ka garanay baa dhici karta waxa lagu xiray inuu gaarigii dayne ah ama ciddii u raban meeshaas oo baadiyaha u socota inay warqad kasoo qaataan taliska reerka booliska oo ku cadaynayaan inaanay inay iyagu yihiin reer hebel hebel oo warqadaas uu xildhibaankooda cadaynayo barnaamij ma xildhibaankana waxa laga yaaba qaarkood inaan golaha deegaanka ama ama waxba ku lahayn marka barnaamijka dadka laga go'doominaya waa dadka ku xiran boosaaso oo degan nawaaxiga boosaaso ee gobo- bariga sanaag oo noloshooda iyo adeegooduba uu ku xirnaa boosaaso oo laga cuno qabatay maxamed intaan waraysi guda jirnay sidoo kale waxaa ka dhawaajisa dadkaas inay ka cabanayaan arrimo la xiriira sida alqodid sharci darro ah oo sheegay in deegaanada qaar ay ka socoto marka arrintaas ku dheedo bal haddii aad sharaxaad iyada naga siiso arrinta macdanqodista ay ka cabanayaan waxa waxaa jira niman wafuud ah oo marmar taga tuulooyinka meelaha raashinka laga gooyo rag waxa taga oo baabuur wata oo ciidamo wata oo dawladda aan ka madax banaan oo ah hay-ado hoostaga dawladda ah raggaas tuulooyinka iyo meelahaas ay maraan kadibna iyagu macnaha waxay tagaan waxay wataan saacado iyo dad cadaana oo amnigooda la sugayo marka si toosaba iyagu meelahaas maraan cidna dadka deegaanka odayaasha iyo waxba kalama weydiiyaan dad hubaysan u yimi oo dhaqdhaaqaya mooye haddii dadka deegaanka arrintaas ay ka madax taagaan ama ay wax weydiiyaanna wayba baqaan waxay ka baqayaan in falal kale wax noocaasa lagu eedeeyo diyaarado helicopter ahna way yimaadaan oo dhinacay yihiin aan laabman laakiinse buuraha mar bay yimaadaan oo meelaha qaarkood dadka reer wadaag way soo sheegaan waxyaabahaas oo dhan yacni way jiraan waxaa jira rag la yaqaanayana oo qabiilo caadiya kasoo jeeda oo deegaanka iyo gobolka bari ah oo agensiyo iyo hay-adaba ushaqeeya iyana oo meelahay degan yihiin wax oo qodaalla ka sameeya ceelada oo kale qoda macdan qodid tuulooyin iyana laga sameeya way jiraan barnaamijyo xoog le oo noocaasa badan baa jira n g o y oo si toosa iyagu aan qarsoonayn marka arrintan la xiriirta macdan qodidda hay-adaha iyo dadkan ajaanibta oo keliya miyaa taga meesha mise iyagoo ay la socdaan bay tagaan mas-uuliyiin ka tirsan puntland iyo weliba laamahooda amiga mararka qaarkood rag badan oo saraakiil iyagoo la socdaan bay tagaan laakiin intooda badan iyagoo ciidan wataday tagaan oo nimanka shaqaalaha ee hay-adda oo kale iyagoo ilaalinaya marka niman saraakiila baa taga oo aanay dadku si fiican u garanayn badankoodana ma niman caana oo la yaqaan ma tagaan laakiin dad wakiilo ah baa taga meesha oo garanaysa ciidankooda iyo waxooda wata oo si toosu aan qarsoonaynba laakiin taas micnaheedu puntland waa wax ka ogtaa soomahan arrintan dabcan ha hay-adahani waa hay-ado soo mara ee gobolka bari oo kale puntland soo mara laakiinse dadki deegaanka aan waxba weydiin oo aan aan la tashan wayo laakin way soo maraan puntland oo waa xagga puntland waa waxaa moodaa in ogolaasho ay gaartaa taasay marka odayaasha ka cabanayaan maxamed axmed ciise oo ah saxafi ku sugan magaalada buraan ee gobolka sanaaga ayuu ah oo igaga waramayay godoonkan puntland ay gelisay qoysaska reer guraaga ee ku nool qeybo ka mid a gobolka sanaag markaan saaxiib yaal hirshabelle ayaanu fiirinaynaa safiirka dowladda qatar ee soomaaliya ambasador xasan bin xamsa ayaa ballan qaday in dowladda qatar ay ka taageeri doonto hirshabelle fulinta mashaariic horumarineed arrimaha biniaadantinimo dhismaha aeroboorka magaalooyinka beledweyne sidoo kale jowhar maalgelinta beeraha hagaajinta webiga iyo qodista ceelbiyoodyo riig ah kadib booqasho maanta safiirka iyo wafdi hogaaminaya ay ku tageen magaalada jowhar waxaa ka warbixiyey kulankaasi afhayeenka madaxtooyada maamulka hirshabelle maan raxiim mar kale wanaagsantiin bacda saxaafadda waxaa maanta inoo yimid wafdi ballaaran oo ka socday dowladda walaalaha nahay ee qatar wafdigaas waxaa hogaaminayey safiirka dowladda qatar u fadhiya soomaaliya ambasador xasan bin xamsa sidoo kale safiirka socdaalkiisa waxaa ku werinayey madaxa hay-adda qatar jarati cabdinuur xaajacli iyo sidoo kale bishcas madaxa bishcas ee qatar mudane axmed aadan socdaalkooda ay ku soo gaareen caasimad goboled goboled hirshabeelle si qurux badan baa eelbarka lagu soo gelbiyey wafdiga waxaana loo soo gelbiyey aqalka madaxtooyada dowlad goboleedka hirshabeelle waxayna kulan la qaateen inta ay madaxtooyadu ka sugnaayeen madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka guddoonka baarlamaanka labada gole ee dowladda run ahaantiina waxaa laga wada hadlay mashaaricyada hirshabeelle ay u hayaan iyo kuwa mataqaana la fuliyey waxyaabaha laga wada hadlay waxaa ka mid ah in la fuli doono insha allahu tacaala sida inoo ballan qaadeen mashaariic horumarineed iyo kuwo biniaadanimo oo runtii aan rajeynayno hadduu alla ka raali noqdo in si dhaqso ah loo bilaabi doono mashaariicdaas ay runtii ay ballan qaadeen sidoo kale inta kulanka uu socday waxaa laga wada hadlay ee, dhismaha wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo jowhar oo runtii een, dowladda qadarna maaragtay ay ay mataqaanaa dhaqaale ay ku bixinayso kambaniyo kalena runtii ay ku guulaysteen waxay noo ballan qaadeen insha allahu tacaala in wiigga soo socda insha allahu dhismaheedu uu bilaaban doono een, wadada muqdisho iyo jowhar hadduu ilaahay ka raali noqdo een, inta ay madaxtooyada ay joogeen waxyaabo badan baa runtii laga wada hadlay oo ay ka mid yihiin een, arrimaha beeraha inay wax badan ka qaban doonaan sidoo kale waxaa laga wada hadlay inay samayn doonaan ceelbiyoodyo aad u fara badan oo riigyo ah oo ay ka samayn doonaan deegaanada iyo tuulooyinka deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle ee, waxyaabaha laga wada hadlay sidoo kale waxaa ka mid ah dhismooyinka aerobodyada waxay ballan qaadeen inay dhismooyin casri ah oo qurux badan ay ka hirgelin doonaan een, deegaanada hirshabeelle gaar ahaan een, caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle ee jor in aerobortkeedana maaragtay la hagaaji doono sidoo kale aerobortka ee, magaalada beledweynena insha allahu dhismo qurux badan oo casri ah halkaasna laga hirgelin doono hadduu alla ka raali noqdo Ee, sidoo kale kulanka inta uu socday waxyaabaha laga hadlay waxaa ka mid ah een, arrimaha kalluumaysiga oo kale ay ka hadleen in beer- in maaragtay kalluumaysatada een, ah, loo samayn doono adeegyo u sahlaya howlahooda shaqo inay hore usii wataan sidoo kale beeraleyda iyaguna waxay ballan qaadeen in maaragtay ay maalgelin doonaan hadduu ilaahay ka raali noqdo oo inta ay kulanka uu socday waxaa sidoo kale kulankeena wehelinayay booqasho aan ku sameynay een, ah, een, warshada isnaay warshada sonkorta isnaay oo runtii soomaali fara badan berigii hore laga quudin jiray waxaan sidoo kale geynay een, beerihii ay lahayd warshada isnaay oo aad u ballaaran oo runtii dalagyo kala duwan iminka ay ku yaaleen Ee, waxaan sidoo kale wafdiga aan geynay een, webiga ayaan kusoo wareejinay oo xinteyda iyo maaragtay webiga meelaha uu ka jilicsan yahay meelo badan ayay soo arkeen iyagoo inoo ballan qaaday in webigana caratuur fara badan ay ku samayn doonaan hadduu ilaahay ka raali noqdo Ee, waxaa kule waxaa sidoo kale kulankeena intaas sii dheeraa ee, maadaama dowlad goboleeda qaarkood ay leeyihiin dekedo waxna kusoo dejistaan waxna ay mataqaanaa ee, ka dhoofiyaan waxay noo samayn doonaan ama noo hagaajin doonaan deked casri ah oo runtii hirshabeellena runtii wax badan ka tari doonta hadduu ilaahay ka raali noqdo afhayeenka madaxtooyada maamulka hirshabelle ayuu ahaa waxaa ka warbixinayey socdaal maanta jawhar ay ku tag uu ku tegey safiirka dowladda qatar ee soomaaliya iyo wafdi hogaaminayay markaas saaxiib yaal kalamaan
arhoy reer kalamaanow anayaa iiga warama wixii soo dhacay aniga waayahan waan hanuunsanaaye ee waan hanuunsanaaye wareysu saas ma ahayn waxay ahayd yaa ii warama wadnahaygiyow inaan waayahaba walbahaarsanay war lagu waran korna wax lagugu sheeg hoosna wax lagugu sheeg waa haddaad garanaysid qaraha miyadna la rabtaan miyaad juuq baad lehen afkiiba juuqda gabaye juuqda gabaye war qaraxii masaakiintii madaxda ku dhinteen af daboolan dahaba ku dhammaaday cambaareentii maa la waaye afkiiba juuqda gabay warnimada waxaa la yidhi boqolaal shabhadoodoo jiirka aadmiga quutoo jahaad sheegta islaama juushkii tel aviib iyo washingtonna la jaaloo kufri soo jiscimeenu horay bay u jireene waxay noo jilayeenoo dadkeennii ku jabsheen aakhirkeeda julaay markii jemeses waan oo injineerka la joogay ka soo hoobtay jirdiinka jugsi yeertay miyaa waxaa taa weli dheer madaxdii dalka joogtay midna caaskii ma joogin tacsidiina la jooji weli juuq kama hayno abood baan jirin xaggoodii afkood baa juuqda gabay war jabhadahaasaan ku soo xasuustay qolooyinka hadda maamul goboleeda la baxay jabhaday wada ahaan jireen kulligood maandhooyow oondadii dumarka ma la ogolaaday ayayo qoondadii dumarka xaaji muuse ka warayso warnimayow madaxweyne farmaajo ayaa qaraxi kadib waxuu kulan la qaatay saraakiisha ciidamada waxaana xukuumadda u faray in jawaab degdega laga bixiyo qaraxi ay shabaab geysteen dadkii geystayna la soo qabto maandheeyow jawaab degdega ha laga bixiyo hadduu yidhi ma kuwa dhimana ha la dhammaystiro yidhi aboota haddaad dagii meeshay awalna duqnimaan kugu ogayne xabug ma fahansii karno wardaawacii guddoomiyaha gobolka banaadir injineer yariisow markii qadar loo qaaday kabacdi war lagama helin yaa warka haya war arrintaad sheegaysid wasaaradda caafimaadka weydiiye wardawacyadii iyo qarixii dhaxay guddigii loo xil saaray aaway abood baan jirin xaggoodo afkood baa juuqda gabay war juuqooda ma aqaane tush tush tush baan maqli jiray xalaal xalaal xalaal war waa maxay macyaal gabriil eelayaa tihiin war lama kiirinaayo labaatan lankadara shibnoodhe war ka dhegeysuno wargeeska waxa u dhexeeyo innaga maahane waa khayray ahlu sunna war musaa laba kacleeyeen war geemka balay station tuumiya war balay stationkaada beele ciidamada ahlu sunna taabacsan ayaa maanta awood kula wareegay garoonka dhul samareed xalayna waxaan maqlayay tush xalaal bay yidhaahdeeno ciidamadii tababarka loo diyaarinayay way kala baxeen marka khayray ahlu sunna tushii xalaal bay kala taagan tahay goradaay usbeerumayleeray asalje waan dhaayasa wallahi aan la yeelayno billahi la yeelayn matiisalyaan alku waday hayaa wallahi aan lagu wadayno billahi aan lagu wadayno bartaani baan istaagaynaa yeeraynaa ana filadaay hortaba ra-iisul wasaare kheyr markuu baxayey waa tuu sheegay inuu soo dhisay galmudug loo dhan yahay marka ha ka hor dhicine musalsalku intuu ka dhammaanaya suga maandheyskow adiga wax ma ogidhiine galmudug oo toosta oo isku duba dhacda waa soomaaliyo toostay warwar ma haysaane galmudug iyo jubbaland waxa ku karsamaya wax bislaanaya ilamaha yahuu afkaada allah ku celiyo aga awowgii la naar waxay anaga waa isku aadan yihiin ma haddaad galmudugna la meel dhigi war uhuru kenyaata miyaa idin soo booqdo warnimayow maalin dhaweyd walaa wasiirada sayid axmed madoobe waa tii ay sheegeen oo dowladda xiriirka u jareen wixii ka dambeeyeyna odayaashii dhaqanka ee jubbaland ayaa iyaguna dhahay tush maamulka jubbaland waxayna dhaheen booskeenni rag kale baa la gishtay war waxba kama ogi jubbalaane xeeriraadayaha ciidamada maamulka jubbaland maanta amar uu soo saaray waxauna ciidanka jubbaland ku amray meelaha siyaasadda lagu karkarinayo inaysa fadhiisan war ciidanka jubbaland maaha waxa odaga dilee waa al-shabaab waxayna ku dileen saakow hadda waxa lagu eedeeyey hadda wax lala yaaba oo dhegay faray la dhahay ayay ku eedeeyeen lugiisu ku sabeynay ku sabeeyeen war aadin waarahaya dhaa sheekaan garan waayo ayaa hargeysa leega soo sheegay bowdhankii loogaayee nin wariyaa la dhaho bakayle ayaa hargeysa lagu xiray ma waxaa loo soo dhigta maan leeyo bakaalihii duurka miya aye waa kuu soo noqonaya dhegayso haddee ninkii la xiray waa ololeeyihii ugu weynaayey xisbiga kulmiye iyo madaxweyne muuse biixi marka waxaan la yaabanahay maxaa loo xiray war kacaanku ka dheereeyey ninkii ka dheereeyena waa la xiraa ninkii ka gaabshana waa laga dabageeyaa war nimanyahu somalilan iyo jabhadda korneel carre weli waa ishayaan warniyo war kama ogi somalilaane korneel carre iyo ciidamada somalilan saaka sanaagay ku dagaaleen dhimashadii dhaawacana halkaas ka dhacay wareedhaa war ma haysaana waa iska murantaane madaxweyne farmaajo waa gabi wuxuu yidhi halkaan joogay anoon hananinoo toos u wada haysan habeenkiian dharaartana jabhadi ihuguryaynayso soo hargeysa hadalkaan la furay hagarla'aan ma maandheeyow waa u hambalaynayaa madaxweynaha hadduu hargeysa ka degay war duqdan waa eelnimadeeda awl ku dhibanaaye haddana ma dhegalaana igu dartay war adigaa ka roonayne sanadkan muuse bixi waa soo xajina war hajka muuse bixi meelaan gelin diidi way wahe wadanka la eraw koonga way maylilinka didayga saasana uhurkii baktagahaayey abooladaha ayaa welidaama leeri ee hujaayo ay ka daaranaya leeri udurjo war dadka oo xamanaya ka jooga ninkan war nimayo waxaan la yaabanahay maanta facebook waxaa la wareejinayaa ilhaan cumar iyo saygeedii baa kala tegey marka waxaan isweydiiyey ma markii u horeysay oo lamaane kala tagaanba maxaa loo sheegsheegayaa taraama fariin u dira miya war heedhe nimayo naftiina u baqa war ma qaraxa sawda shurugaa kura asbax qarax naftiina uga baqa qaramada madoogane ciidamo cusub ayay la imaadeen war james wan qaraxii miyuu inta ka baqay ciidan dalbaday war iga tag wasiir goodax ciidan ma dalbane ee iskuulladiiyo dalbaday manhajkeena isku hayaan marka ciyaartan faynaalkeeda aan wada sugna ciddii ku soo baxdo war taas ciyaar mee ciyaardhiyaasa ninkiin sheegay dhagansooy yugandii soomaaliya oo ka boodboodu doonaan ciyaartiyo dad badana ma midowna iskiirtii doonaan gobolkaas war war ma haysaane baarlamaankii nigeria kulamadoodii waa ka kala carareen ma saqafka kore ka soo dhacayana ka cabsadeen warraba ku daay ma dhahday war yaaya maxaad wax maala yacni oo meeshaba oo dadka ugu mashquulisa
maalinka samaala yacni isugu imaayda noo kala wada iga taga qandho wada gafuur dheere
saaxiibada kalamaan aad ayay umahadsan yihiin guud ahaan saaxiib yaal caawa waxaa intaasi ku dhan barnaamijka xulashada waraysyada kala socotay radio cadaada saacadda wada ka baxay xasan ayaa farsameynaya tan iyo barnaamijka mid lacayna sidaa iyo nabadgelyo waxaan kaga tegaya heesaan ay ballanqaad hordhaca barnaamijka nabaday
iyadu dadka way ugaadhataa ole way ugaadhataa iyadu dadka way ugaadhataa ole way ugaadhataa tirire tindire gam yow wadaag la wada noqoye tindire gam yow bura la wada qaadiye tindire gam